asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee hadba dhinac waxaynooga soo goysa ee mar laga yaabo inay adhijir kaaga sheekayso adhijirtu dee shay qaali ah ayay xagga dhaqankeenna iyo hiddeenna ka tahay sababtoo adhigu waa keennii qofka raacayeyna ama waa wowgeen ama waa aniga ama waa adiga ama waa ayeydeen ama waaba hooyadeenba oo adhiga raacaysay adhigu wuxuu lahaa markii lagu leeyahay adhijir sheekooyin badanoo adhiga ku soo carooray ayaa jira sheekooyinka ugu muhiimsan ee adhiga ku soo carooray ee weliba macaanka leh ee haddii eebba idmahayo qaaliga waxaa ka mid ah ee aan la inkiri karin mahmaayaha cajiibka ah ee la socda waxaa ka mid ah adhijir waxay aragtay orgiga qoodhaa u weyn adhijir waxay aragto orgiga qoodhaa ugu weyn waxaa ka mid ah rag aamusiyo riyo aamusayba reerkoodii bay gabeen waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah haddii ilah kuusan ogolaya raggu raggu riyaha ma liso mana moogo raggu riyaha ma maalo mana moogo raggu riyaha ma maalo mana moogo hadda saa ula soco waa howlo badanoo isku dhex jiro oo waxay u baahan tahay inaad fahanto xitaa dalkaagu inuu u baahan yahay sidaasoo kale inaad noqoto sababtoa riyihii adaa laha adigu maadan lisaynin mana aadan moogeyn xaaladooda iyo cidda ay deeqaan iyo waxa ay cid siinhayaan iyo haddii ilahay idmayo laakiin haddii dalkaaguba uu iska noqdo dal la billaqaystay oo kuwa calooshooda ushaqaystayaalih iyo khaa'imiin soo duulay iyo shisheeye isbahaystay iyo hoog iyo ba iyo macdintii laga soo saaray adoo gaajaysan haddii maraykan iyo yurub ay horumar ku samaynayaan waa wixii adigu aad isticmaali lahayd waa haddaad afrikaan tahay africa wixii iyadu ay lahayd ba inta afar labaatan sac la qaado isagoo dhagxaan oo midmadow oo aynu ogeyn waxa uu yahay isagaa la dhihi noo xamaal markaasaa labaatan shilin la siin waana afrikaanki afrikaan baahan labaatan shilin buu ku qaadi diyaaraddii baa waxay kusii qaadi maarata iyaduna boqol doolar maraykan baa la geyn haddii warsidaa laga dhisay isagoo gaari laga dhigay buu ku imaanaya waa dhagaxaagi yararkaa quruuruxaa saaka lagaa qaaday maabadhahda aniga dhagaxan anaa leh laga qaadi ma shimbirtan anaa ana ii joogtaa ma layga qaadahayo anaa barani saan maaragtay dhagaxan wax uga samayn lahaa ama aan dhagaxan wax uga soo saari lahaa waa hawl ii taalla adaa lagaa rabaa inaad dhahdo oo fikirka noocaasa aad yeelato mid xubinteenna maanta aan kusoo qaadanayna sheekadeennana idamka eebe waxaa la yidhi mid geeldhaq gaamurey ahaa geeldhaq gaamurey waxaa laga yaabaa hadda markaad geeldhaq gaamurey maqataan maqashaan inaad dhahdaan ma geelu u meydhi jiray ama qaarkiin ay u qaataan inuu geel u qabayn jiray geel u qabayn ma aha ee geeldhaq gaamurey waa nin geel aad u dhaqi jiro ku weynaaday suu geela u dhaqahayay ayaa la weydiiyo waxaa la yidhi hebelow geelu hal mar oo isku faker qaato ma jira geelu hal mar oo uu isku faker qaato oo uu hal faker leey ama geelu hal mar oo uu maarata israacay oo midnimo leey geelu ma jirtaa su-aashaasaa la weydiiyey kolkaas wuxuu yidhi haa saa layidhi bal noora faahfaahyo waa xillige geelu hal mara ayuu isku go-aan yuu yidhi halkaa marna waa halka mar ee uu xero hormada ku jiro waana marka uu rabuu yidhi kulligii inuu darka galo waana marka uu rabo kulligii inuu darka galo waxaad moodaaba geel jirkan inaga soomaalida inaga hadlayay kulligeen inteenna badan hal isku fikir baa nahoo halka fikare aan leena ee laba u qaybsamaa mid waa fikir qabyaaladeed inagu wada beermay oo sidaas geela ku jira xero hormada kalenta inoogu baahay midka labaadna haddii markab laynoo keeno layna dhaho soo bax soo bax soo bax maraykan baa laydin geynaya yurub hal qof oo inaga hadhi male alle hooyadayaydii aan soo xumbaara su ayadee cadaha qolka ku jirtay buu nin walba dhihi intuu gadaal u ordo waa dhibaatooyinka ina haysta hadda ninkaasu inagu ina tilmaamahayaan u malayn ma ahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta ciidanka eeb waxaa la yidhi aqli iyo hubsiinaaba waa loo aayaa